bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku asaysan tahay sagaalka bisha mey sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa soo saaray awaamiir ka dhan ah kolonyada ciidamada amisom ee martay wadada maka al mukarama oo ah wadda halbowlo oo ah marinka dadweynaha iyo gaadiidka ka dhex shaqeeya gudaha caasimadda soomaaliya wadadan ayaa ah mid inta badan ciidamada amisom ay ku geysaan kiisas kala duwan oo ay ku waxyeelaynayaan muwaadiniinta soomaaliyeed kuwaasoo qaarkood marka ay jiraan xataa ka taga iyadoo inta badan isku dhacyo shacabka iyo ciidamada muddooyinka damban ay ka dhacayeen waddadaasi wareegtada ka soo baxday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaa warbaahinta u akriyay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax alane kaasi oo faahfaahin ka bixiyey wareegtada gudoomiyaha gobolka banaadir ka soo baxday ee lagu amriyay laga bilaabo labaiyo tobanka subaxnimo ama lixda aroornimo ilaama laga gaaro labaiyo tobanka saqda dhexe aan gaadiidka amisom mari karin laga soo bilaabo isgoyska banaadir ilaama laga soo gaaro wadada maka kilomitr zero waxaana arrinta looga gol leeyahay in la yareeyo waxyeelada ciidanka amisom inta badan ay u geystaan shacabka soomaaliyeed gudoomiyaha ayaa soo saaray amar ku saabsan mamnuucidda baabuurta amisom in ay maraan wadada maka almukarama markuu arkay dhacdooyinkii dhacdooyinka iyo shilalka soo noqnoqday markuu dhagaystay talooyinka hay-adaha amniga iyo cabashada shacabka ee ku aadan shilalka soo noqnoqday wuxuu go'aamiyey laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay sideedda bisha shanaad waxa uu maridda gaadiidka amnisom laga mamnuucay wadooyinka soo socda kow waddada dheer ee maka almukarama laga bilaabo taalada sayidka ama taalada sayidka ama isgoyska oto oto ilaa isgoyska isbitaalka banaadir laga bilaabo saacadaha lixda subaxnimo ilaa iyo labiyo tobanka habeennimo haddaan ku celiyo wadooyinka laga mamnuucay inay maraan baabuurta ay leedahay ay leeyihiin ciidanka amnisom waxaa waaye waddada dheer ee makaal mukarama laga bilaabo taalada sayidka ama isgoyska otooto ilaa isgoyska isbitaalka banaadir laga bilaabo saacadaha kale ah lixda subaxnimo ilaa iyo labiyo tobanka habeennimo amarkan wuxuu quseeyaa dhammaan gaadiidka nuucyada kala duwan ay isticmaalaan ciidanka amnisom waxaana taliska qaybta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka banaadir la faraya inaysan ogolaanin gaadiidka amnisom maridda waddada maka almukarama waqtiyada kor lagu soo xusay si looga nabad galo shilalka khatarta leh ay u geystaan shacabka soomaaliyeed marka ay marayaan waddadaas oo ah mid aad u saxmad badan haddaba amarkan fulintiisa waxaa waxaa u xil saaran hay-adaha ammaanka ee ujeedada sare ku xusan fulin wacan amarkani ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa u muuqanaya mid lagu cadaadinayo ciidamada amisom dhibaatooyinka kala duwan ee inta badan ay ka geystaan waddada maka almukarama ee magaalada muqdisho oo marin halbowlaa u ah magaalada isu socodkeeda waxaana inta badan ka dhaca shilal kala duwan oo ay geystaan ciidamada amisom oo marka falalkaasi qaarkood ay dhacaan ay isku dayaan in halkaasi ay ka baxsadaan waxaana inta badan isku dhacyo u dhexeeya ciidamada amisom iyo sidoo kale dadka shacabka ah ee xilligaasi ku dhow goobahaasi ka dhacaan in badan waddadaasi iyadoona shacabku inta badan ay ciidamada ammaanka kala kaashanaya sidii gacanta loogu dhigi lahaa kooxaha dembiilayaasha ee ka tirsan ciidamada amisom ee gaadiidka jiirsiiya muwaadiniinta soomaaliyeed gudoomiyaha gobo waa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa u soo jeediyey beesha caalamka inay ka dayso faragelinta ay ku hayso soomaalida loona madax baneeyo arrimahooda xilliyada ay ka wada hadlayaan arrimaha la xidhiidha danaha dalka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa hadalkiisan waxa uu kusoo beegay xilli maalinta khamiista ee soo-aadan lagu wada magaalada london inuu ka furmo shir looga hadlaya arrimaha soomaaliya kaasi oo ay ka qaybgalayaan wadamo dhowr ah oo daneeya arrimaha soomaaliya waxaana shirkan shir gudoomi doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka britain
oo maalooy markaa maxaan la hadlayay bulshada caalamka la waryahayn laba arrimood markaa samaysana baasideena ma rabno wareenka naga dhaafa calankaa waxaynu kutuuqsanay laba arrimood ana soo faragelina markaan mas-uulkeena samaysanayna daaya markaan dib u heshiis samaynayna na daaya geedkoosa safarisayna waa iscaanayna waa isdhagxaynayna mushcaarayna waa heshiinayna waxbaa iska dilna waa kala baxa hadda ayaan dhaxlaasa gobolka magiciis ma sheegay laakiin xoogaa qabaail aad dirsanaa markaan riixnay marka waxaa uga dhaqsada bilaabay buu yidhahay kolka fariisiya reerka baar waxay yidhaha united nation teendhooyinka ku soo teendhada maxaa kabta geedka hoos ma marka waxaa waaye d s a iyo waxaan iyo waana weli
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ilaa iyo shan ruux ayaa ku geeriyootay tiraintaasi ka badanna dhaawacyo ayaa ka soo gaaray weerar ismidaamin ah oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lana dhigay afaafka hore ee iridka maqaayadda bar italiano ayaa waxaa la tilmaamay in geerida shanta ruux uu sababay qaraxa waxaana ka mid ahaa dadkii halkaasi ku waxyeeloobay ama ku dhintay cabdi bashiir aadan oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxa uuna sarkaalkani xilal soo kala duwanay kasoo qabtay wasaaradda difaaca sidoo kale waxa uu mar soo noqday abbaanduulihii qaybta labaiyo tobanka abriil qaraxan lala beegsaday maalintii shalay maqaayadan ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa dhanka rayidka iyadoona dadka inta badani ku dhintay ay ahaayeen dad ayagu halkaasi baarka ka kafeynaya xilliyadaasi waxauna xilliga qaraxani uu dhacay u ahaa xilli ay aad mashquul u ahaa goobtaasi qaraxyada inta badan kaalada muqdisho ayaa lala bartilmaamaysadaa goobaha caafimaad waa goobaha maqaaxidaha ee dadka isugu yimaadaan iyadoona tiro dhowr jeero hore qaraxyo noocan oo kaleah ay ka dhaceen halkaasi laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa xalay oo dhan ka waday magaalada muqdisho qaybo ka mid ah howlgallo baaritaano ah oo lagu baadigoobaya dadkii ka dambeeyey weerarkaasi ama goobihii laga soo abaabulay dhinaca kale ra-iisul wasaare ayaa si kulul u cambaareeyey sidoo kale taxdiinta leh ee ku timi sarkaalkan ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxauna ra-iisul wasaaraha sheegay in xukuumaddiisa arrinta la xiriirta dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan kooxaha kasoo horjeeda nabadda sida uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali kheyraah ayaa dhinaca kale waxa uu kulan la qaatay saraakiil ka tirsan kuwa midooda yurub kulankan oo ka dhacay gudaha badweynta hindiya ayaa waxaa la tilmaamay in dhinacyada ay kaga wada hadleen sii wadista dagaalka ka dhanka ah kooxaha burcadbadeeda iyo sidoo kale gacansiinta dowladda soomaaliya sidii wax badan looga qaban lahaa xaalada ciidan ee haatan ka jirta soomaaliya iyo hogallada ka dhanka ah kooxaha burcadbadeeda soomaalida kulankan oo ahaa mid aad u heersareeya ayaa waxa uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya kaga hadlay arrimaha haatan ka jira xaalada soomaaliya ugu dambeynna wararka naga soo gaaraya deegaanka mareeguur ee u dhexeeya magaalooyinka cadaado iyo dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in xiise dagaal oo u dhexaysa ciidamo ka wada tirsan ahlu sunna wal-jameeca halkaasi ay ka taagan tahay ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay ku waramayaan in xiisadan ay ka dhalatay kala shaki soo kala dhexgalay ciidamada ahlu sunna oo saddex ka mid ah ay u goosatay dhinaca galmudug wararka aynu helayno ayaa intaa waxa ay ku darayaan in maamulka ahlu sunna uu maanta xirayo ciidamo ka tirsan maamulkooda oo la aaminsan yahay goosashada ciidankaasi u goosay dhinaca galmudug iyadoona haatan xiisada la sheegayo inay u dhexayso ciidamada labada dhinac kala taabacsan ee ahlu sunna wal-jameeca dhexdooda ah waddooyinkii dabxaana xiisado kala duwan oo ahlu sunna u dhexeeya ahlu sunnada qaar ayaa danaynaysa ka mid noqoshada maamulka galmudug halka kuwo qaarna ay diidan yihiin waxaana ka mid a dadka diidan hogaamiyaha kooxda ahlu sunna ee gobolada dhexe isku magacawday ee shee axmed shaakir warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo ah maxamed nuur amiin ayaan idiin soo saaray warka idin akrinayay tan intaynu dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo